Nimadan oo ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa bulshada Soomaaliyeed iyo hay'adaha samafalka ugu baaqay in ay ka qayb qaataan bixinta deyn dhan sedax kun oo doolar oo lagu leeyahay Nuux Muumin Cali kaasoo hadda damiin ku jooga magaalada. Lacagtan ayaa lagu yeeshay Nuux Muumin Cali kadib markii uu khasaare ka soo gaaray hilib uu magaalada ku iibin jiray kaasi oo inta badan laga iibsan jirin. Cule Cali Jiiqo oo ah hooyada Nuux iyo Faadumo Ibraahin Aadan oo ah hooyo umul ah islamarkaana ah xaaska Nuux ayaa si wadajir ah uga warbixiyay deynta lagu yeeshay Nuux iyagoona bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay in ay la bixiyaan deynka maadaama aysan awoodin.
Hodaa waa laga xiriir saddex bilood aad xirnaay lacag sideed boqol sideed kun eh isku xirnaay afar boqol iyo shan boqol had u dar afar afar kun iyo shan boqol u dar umulna waa ahay intaa iska fadhiyaa wax waxay siinaa maaha isna ilaahay ku noolaay lacagtaas inaga bixiyo aan aan caabinay lacagta naga bixiyo oo lagu soo dayay hadda taas u daro markaas ilmahaas tobanka cun carruur u joogtaa wax kale korinaa malaha asaa korba soo usla korbaxay wax wax siinaan malaha musli ilaahay la ku nooleena bis wax waxna siinaa malaha lacagtaas alaabta naga bixiyo adigana lagu soo dayay aan caabinaynaa islaan baatiinta ilaahay khayrnay siiyo dad waxay ku gashay geel kawaana geel isqalay lacagtii khasaare siyib isdhahay uun geel isqalay xoolan qalay shaqo kale ma yaqaano hilibkaas xoolaas kale geeliisaas khasaarada ku gasho uun xoola hilibkaas ku golay khasaaradaas kuwasas ku golay nala caabiyo wax nala siiyo oo gacanta nala qabto wax nala siiyo odig nala soo deeyo intaas caawinaynaa anay caawinaynaa furo toddobo afartan iyo saddex toban iyo shan sideed iyo shan keyd furo toddobo waa afartan iyo saddex toban iyo shan sideed iyo shan wiilka oo xiran lacagta lagu leeyahay waa sideed kun waxaa u daran afar kun iyo shan boqol oo hadda ku xirnaay marlamaad haddana lagu laabay lacag kale loo laabay oo ku xiran yahay lacagtaas sideeda kun afar kun iyo shan boqol ay u daran tahay oo waxaas yahay oo yaa ii sheegay intaan oo ilme ilaahay ha dhaqa oo sugaas nolol u ahaay maskiintaas wiilna aan qaban gabarna ay qaban ay nusii wehelisa waxaan ku dhiibnana ay jiran carag wax la yidhaahana intaan dhinac aan ku jirno ay ka mid tahay nuux muumanaa la dhahaa wax kaloon aan wada awoodna ay jirin korna ay noo jirin hoosna ay noo jirin lacagtaa nagula leeyahay waxaan ummadda muslimka codsanaynaa inay ilaahay u taageeree wax alla na walba ilaahay gacantiisa ka soo qaado inaa nagula taageero qaar ka mid ah culimmada beledweyne oo booqday qoyska nuux ayaa bulshada soomaaliyeed iyo hay-adaha samafalka ka codsaday in ay ka qayb qaataan sidii murugada loogu feedi lahaa qoyskan islamarkaana laga bixiyay deynta warbixintooda bishii ramadaan ayaa noola sheegay maraan nimid aabbahood lacag deyn oo badan ayaa lagu leh oo maaragta dadkan kawaanka iyo hilib ka shaqeeya ayuu ahaa lacag badana deyn ah lagu yeeshay waa loo xiray lacag afar kun iyo sideed boqolaa loo xiray lacagtu way badan tahay lacag sideed kun ku dhowaay ama sideed kun ah lacagta guud ahaan lagu leh laakiin lacag afar kun iyo sideed boqol ayaa lagu xiray muddo dhowr bil aa sugu xirnaay lacagihii weli iyo culayskooda waa uu taagan yahay qoysku waad arkaysaan waa qoys maamadaas waa yeeshaa hooyadiisa iyo duqda ayeeyada iyo xaaskiisa oo umallah iyo xaas kale iyo yaalkiisana waa toban dadka muslimiinta marka waxaan ugu baaqaynaa jazaakum allahu khayran dadka waa dadka muslimiinta waa dad iscaawiya qoyskan intiiba weeyihiin oo aabbahood waa xiran yahay waa dad hadda meeshay degan yihiin xaaladooda aan u jeedna jazaakum allahu khayran aabbahood wuu deymaysan yahay waxaan rabnaa marka inaan wada istaagno dadka muslimiinta ah waa dad iscaawiyo walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay laa khayra fii kaiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas waxaa meeshana keenay waa macruuf dadka walaalaha ah dadka dhibaataysan ee soomaaliyeed ilmahaas waayeelka umulaha dadka dhibaatada ka muuqato ayaa meesha damiirka annagana keenay marka waxaan idinka codsanaynaa marka annagoo ka duulayno macruuf muslimiinta sharafta leh meel kastay joogaan waxaan ka codsanaynaa qowskan in lasoo kaalmeeyo qoys qoysaska muslimiinta ka mid ah oo aada u dhibaataysan qoyska oo dhibaatadooda waxaa weeye ay soo socoto bilooyin markaa xaaladooda laga soo dayriyey qoyskaa aabbihii u dhaqdhaqaaqayey caruur badanoo ilaa tobaneeye gaaraya waxaway korinayey ayeeyadiis iyo hooyadiis iyo waxaa weeye xaaskiisii oo umala iyadana deyn baa lagu yeeshay deyntan darteeda ayuu xabsi u galay uu u xirnaa lacag waxaa weeye sideed kun meelaha baa la sheegay lacagta guud ahaanteeda waxaa ugu daran hadda afar kun iyo shan boqol baa la sheegay oo muddadeedii iyo dalabkeeda uu taagan yahay qoyskaasa waxaa weeye aan maanta u joognaa xaaladiisa in bulshada soomaaliyeed ee waxaa weeye bulshada muslimiinta aan la wadaagno in markaa qoyskaa deynta laga bixiyo ee waxaa weeye ilmaha yaryar ee qoraxda saa u taagan ee arkayno ee waalidka waxaa weeye dadka masaakiinta oo fuqarada waa dadkii caawinta nooga baahnaa oo aad in loo garab istaago ay ahayd nafas allaahu canhu kurbata min kurbi yowmi alqiyaama qof mu'mina qofkii dhibaato ka fayda ee dhibaatooyinka adduunyada ka mid ah ilaahay baa ka faydaya maalinka qiyaamo dhibaato qoyska nuux ayaa ka kooban toban caruur iyo hooyadood oo umul ah kuwaasi oo xilligan wajahaya xaalad dhanka nolosha ah maadaama aabood la daalandhacayo deenta lagu leeyahay